waaxda gurmadka degdega ah ee dab-damiska gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray tababar ku saabsan kormeerka iyo la tacaalidda dabka tababarkan ayaa loo qabtay shaqaale iyo ciidan loo diyaariyay kahortaga dab-damiska kuwaas oo qeyb ka ah waaxda gurmadka degdega ah ee dab-damiska gobolka banaadir agaasimaha waaxda dab-damiska dowladda hoose ee xamar cabdicasiis goodax bare ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan muddo afar maalin ka horaan seminaarkan furnay seminaarkan ujeedkiisa guud waxa uu ahaa magaalada muqdisho oo muqdisho oo dab intuu dhaco la soo waco la aado oo dab la damiyaan joogna laakiin muqdishodan hadda rabno waa muqdisho casriyaysan dabka markuu dhaco iyo intuusan dhicin ka horba aan rabno inaan ka hortagno marka muqdishadii dabka ka hor tegaysay dabkana ka daba tegaysay labadaas waxa u dhexeeyana baaris suubinaysay ayaa horta koorsadaan intaas ee u dhexaysay agaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdirashiid ibraahim ayaa sheegay in tababarkan uu muhiim u ahaa shaqaalaha iyo ciidanka loo qabtay tababarkii ugu horeeyay oo heerkan ah oo dowlada hoose samayso muddadan dhowr iyo labaatan sano oo dowladnimada soomaaliya ay soo unkatay marka fursad idintaa idinka naftarkiina maanta inaad fahansan tihiin waxaa ka shaqaynaysaan haddaad tihin ciidanka ilaaha deegaanka xamar haddaad tihin qaybta wacyigelinta haddaad tihin saraakiishii eed hortaageen injineeradii bartay xaaladda dabka ka hortagaysa iyo sidii haddii xaalad dab timaado dadka loo badbaadi lahaa isla markiina loo diyaarinaha ribort ku filan waxaan idiin xaqiijinaa in xaqiiqada wixii hadda ka dambeeyay ee dhici doonto dab walboo dhaca in xisaabteeda ay yeelan doonto ciddii sabab u ahayd inuu dabkaas dhaco tababarkan oo socday muddo afar maalin ah ayaa door ka qaadanaya xakamaynta khataraha ka dhasha dabka